asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa khiyaara iimeelan weybaa idaacadda warsag ee magaalada baydhabo ka dhowaada warkan haminamo qodobadiisan ka dheega doontaanna weyba ku mid ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeedee weyba uu samarkaleed ku hadlay deegaanada go'doonsan shacabka degmada tiyaglayo weybayo wadaana barakaakeedan xaalad nolol xumo oo hala daristay shan qof yaa laga deli deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaan dalxaya weybawsi ku hadalay khilaafka shal dhexgaalay wadamada khaliijka shabaab yo weybaa dab qof siiyey tuulo ka yaalla shabeellada hoose israa al-shabaab oo sheegatay inti weerar xooganya ka qaadid puntland akhbaaraadka banaanka dhugun sidyaal weyba ku mid aha amiirka kuweyd oo dhexdhexaadyahay dowlado khaliijka goobo codbixinta u k oo geeka furantay iyo ronaaldo oo nagada ciyaaryahankan kamushaarka badan dunida
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
mar kale dhugunsadayaal hamiin fayle hamiinamo khamiisow jamaanaha galahayda taaragdan iyo ka eedanta siyeedka bilali xaajoonga sanadka lamada kun tumiyo toddobada ka dhowaada warkiiyo bisaga madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan iyo weyba uu samarkaleed ku hadalay deegaanada go'doonsan ee koonfur galbeeda faafahinta warkan weybanin haye cabduqaadir maxamed nuur warcadda maamulada ka jira dalkeena soomaaliya ayaa intoodii badan hadalladooda waxay u bateen baaq loo jeediyo beesha caalamka iyo in la weydiisto beesha caalamka iyo dowladda soomaaliya taageero dhan weliba laakiin soomaalida ayaa inta badan waxay ku maamaahdaa nin guntan ayaa loo gargaaraa maamulka koonfur galbeed soomaaliya wuxuu ka mid yahay maamulada inta badan deegaanadooda dhibaatooyin aad u fara badan ay ka jiraan ay ugu horayso xaaladda amni deegaano aan laysku gudbi karin taasi ay sabab ka dhigtay in dadka soomaaliyeed ku nool deegaanada baay iyo bokool ay cariiri gasho madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan oo tiro dhowr jeera warbaahinta la hadlayay wuxuu ka hadlay xaaladda amni iyo go'doonka saaran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan baay iyo bokool waxaase markan uu leeyahay waxaan aad ula kaashan doonaa dowladda federaalka soomaaliya iyo beesha caalamka si laysku furo degmooyinka go'doonsan dadka abaaruhu saameeyeen deegaanadooda dib loogu celiyo isla mar ahaantana la gaarsiiyo daawo iyo cunto ku filan dadka deegaanadooda ay abaaruhu ku saameeyeen dadkaana dhibaatooyin badan aa ka dhiidi dhibaatooyinkaas walibu ahaa xoogaanlaan iyo dowladlaan iyo nabadla-aan ayaa dhibaatadaas indhiyaasa nabadla-aanta runtii walibu ahaa abaar dhiyaasa laakiin waliba mishkilo dhiiday hata socodla-aanta iyo dhibaatooyinka walaawan oo ujeedi kajeediban lahayna oo dowladnimadii runtii lugooyen yoon islugooyo haayeen waalidsiyo dilohayeen walaalsho dilohayeen ujeedi kajeedin lahayn ee dhibaatada badan sheeneen yoona wali in rajayeena inay dowladda iyo ciidamada inay ku adkaadaan oon oo la kaashada doono dowladda soomaaliyeed iyo caalamka wali rajayeena inay safaylon ku adkaada oo ciidamada ku adkaadaan god kastiyo ku dhuumadana laha ku saaraya rajayeena dadkuma barakacay baahangeeka inay guryaajo ka nagadaan siisiinbata kajartii kolley degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya waxaa loo tababaray min saddex boqol oo askari ah in muddo ah ma aysan qaban howlgal muuqda iyo kasaaridda go'doonka degmooyinka ay ku sugan yihiin xarakada al-shabaab welina waxaa taagan baahidii keentay in la sameeyey ciidamo hanan kara xasilinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadalkani ka soo baxay shariif xasan sheekh aadan ayaa imaanaya xili magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ay ku nool yihiin kumanaan qoysas ay soo saamaysay deegaanadooda abaarihi ugu dambeeyey ee ka dhacay dalkeena soomaaliya madaxda maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa looga baahnaa tallaabooyin uu asaga ugu horeeyo maadaama mas-uuliyadda ugu horeyso ayada ay ka saaran tahay laakiin haddana ma muuqato tallaabo dadkaasi dib looga celinayo deegaanadooda hadallada iyo markaasi madaxda kasoo yeeraysa ayaa kusoo koobmay keliya baakh iyo sidoo kale codsi loo diro beesha caalamka shacabka ka nool degmada tiyeglow ee gobolka bakool iyo weybayo wadaana barakaaka eedan xaalad nolol xumo iyo haladeliste shan qof iyo weyba laka dilay deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe faahfaahinta warkan weyba jawaran in ku daray maxamed ibraahim jimcaale tuulooyin hoostaga ah deegaanka xawaadley ee degmada balcad gobolka shabeellada dhexe ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay shan dhallinyaro ah guddoomiyaha deegaanka xawaadley oo qadka telefoonka aan kula xiriiray ayaa waxa uu ii sheegay in hal mar la dilay shan dhallinyaro ah kuwa oo ahaa beera falato iyo faryaamo ka shaqaysa magaalada caasimadda soomaaliya ee muqdisho dhallinyaradan dilka loo geystay ayaa markii la dilay waxay ahaayeen kuwa safar ugu sii socday magaalada muqdisho islamarkaana saarnaa gaari khudaar u wada magaalada muqdisho waxaana uu sheegay in ay marayeen waddada jayga ee ka soo degta deegaanka khalimow ee asna balcad hoostaga guddoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhallinyarada la dilay shantooda iminka lagu maqan yahay godadkii lagu aasi lahaa quditaankooda waxaana halkaasi gaaray buu sheegay guddoomiyaha degmada balcad ismaan xaadoole oo goobta ka sheegay in loo baahan yahay in xaaladda la dejiyo isla markaana dadka dhintay godadkii lagu duugi lahaa la qodo lana duugo sidoo kale waxa uu guddoomiyaha degmada balcad uu sheegay in loo baahan yahay in lasoo qabto dadka dilka geystay ee islamarkaa aana qabiil u dilay shantan dhallinyaro ee shaqada ugu socday magaalada muqdisho islamarkaana saarnaa gaariga khudaarta waday halkaana wuxuu u dhacay kulley gaari xag xali ka baxay xabaadley oo qudaar xama u waday oo safar galay safarkaasi waxaa lahay dad badan dhalinyaro ah dhalinyaradii ayaa lagu galay marka wadada meel la yidhaahdo maxamed diirshe aagaas maxamed diirshe oo waayo wadaadkan hore hijirka meesha tegayana hankusinakaa lagaa baabuurka waa la istaajiyey adarad afar qofoo kos dhalinyaraa la degsaday iyo ninka darawalka ah sidaasa saf lagu geliyaa lagu dili marka deegaanka xabadle waa reer xabadle wallaahi shaqadooda waa shaqa iska beeraley iyo faryaamo hadda waxay u socdeen faryaamo xamar inay kasoo shaqaystaan marka intay imaadaan waa iska beeraley beeray bacdadan waxaa lagu dilay wadada jaayiga oo qalimow kasoo bixayso wadadaas biyaa galay wareeg oo waxaa lamara wadadan shanloo kasii bixayso maxamed diisha lagasoo wareegahayo wareega maxamed diisha lagu dejiyey marka meeshaasaa lagu dilay qabeelada loo dilaa wallaahi xalay markuu falkaasi dhacay dadka dhan way isku walaaceen maadaama ilaa agtiisa ay ka ahaatay laakiin ragga dhalinyarada shan ruuxda garab tegay waxoogaa dadka walaac weyn baa galay laakiina waxaanu yimid degmada balcada laga yimid ismaan xaadoole adi wuxuu sameeyey dhaqdhaqaaqan yousan jirin ninkii dhintii waa dhintay nimankii oo dilayna hadeer gacantan ku haynaa dadkooda nimanka falkaas geystay way bixeen laakiin raggii ayaga kamid aha aan soo qabanin saddex ruux ay soo qabteen ee cabdibile ay usii saarteen weelay sii qaat ee sii wadeen degmada balcad oo xooday deegaanka xabaadeyda wuu dejiyey ilaa haddana way degan tahay degmada xabaadey kuley wax culays hadda dhaqdhaqaaqaasa jira maya maya mala aasin qabrigaalkaala jira qabriga qoditaanka ku socda shanta qabriga hadeer luqoda wili lama aasin albacdo duur meelahaasay noqonaysa kow waa ninka dhabarka sinter maxamed xaaji xasan wiilka waxaa la yidhaahdaa maxamed meele cabdikariim midka saddexaad waxaa la yidhahdaa yuusuf macalin xasan maxamed moote midka afraad maan maxamed mooto jawa caadi waayo hadda wax culeys ma jiraan kulley ninkii nin kulley dadkiisa kulley imaan doono alaga warsugaa hadday nidaam wanaag ay ku dhamaad waa sidii la jeclaa hadday xumaan baasha ay sii balaaradna kulley waa kulley khasaartii badaysan ina tahaanu dareema kulley waa arkina laakiin hadda wax dhaqdhaqaaq ma jiro maadaama dawladii ee timid ee degmada maadaama xawaadii laga xukumo balcad balcadaa laga yimid saaki gadoomiye xaado lagu hadlay dadkuu dejiyey qadir oo qaaday midkii halahaas oo yeri dadkaas oo falkan daystan anagaa raasahayo haddana dadkooda qaar kamid ayuu ayaan wada oo yiri saddex qofoododa sii wada oo ayagaas kamid ah oo laakiin dadka falka daystan aan ahayn dadkooda ah maxamed ibraahim radio warson jowhar xildhibaan dalxa oo ku mid ah mudanayaalka baarlamaanka dowladda soomaaliya weyba uisu ku hadlaya khilaafka shal dhexgalay dowlado khaliijka faahfaahinta warka way banniinhaye maxamed xuseen kuncee brofesor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay sida dowladda soomaaliya ugu walaacsan tahay khilaafaad ka dhex yimaaday dowladda qatar iyo dowladaha carabta brofesor dalxa ayaa sheegay in dowladda soomaaliya waddada ay qaaday ay tahay mid saxa taasoo laga doonaya in lagu boogaadiyo sidoo kalena lagu ammaano dhanka kale dalxa ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay ku taagnaato waddada ay hadda qaaday iyadoo ay xusad mudan tahay in dowladda soomaaliya iyo qatar ay ka wada tirsan yihiin ururka jaamacadda carabta iyo urur ku bahaysan islaamka runtii waxaa la odhan karaa go-aanka dowladdu ay qaadatay waa kii ku haboonaa inay qaadato labada dal ee walaalaha xurgufta soo dhex gashay si ma aragtay dhexdhexaadnimo inay u wajahdo siyaasad ahaan isla markaana mowqifkeeda uu noqdo mid dhexdhexaad ah ayadoo midna aanan midda kale aanan noqonin mid colaad maaragtay ee gooni ah iyada kusii qaada marka saha ahaatee waxaa la isdhihi karaa tallaabo runtii la asiibay ee dowladda in lagu bogaaliyo ay mudan tahay ayaanu arkayaa ani kolleyba annaga midda hadda aan taagan oo iyada ay qaadasay ayaan ka hadlaynaa kaasaana u arag ka aniga qof ahaan inuu yahay kii ku habboonaa inay qaadato maxaa yeelay laba dal oo isla khaliiji ah oo haala ah oo isaga dhow carabta inteeda kale inay isqabtaan noguma horeyn inay heshiiyaan mid noogu horeysay maaha marka inay dowladdu iyadu ay meel dhexe ka istaagto ayan ku degdegin sidii xukuumadii hore looga bartay oo iyagoona u meel dayan islamarkiiba caadifad intay la boodaan ay la safan jireen hadday isqabtaan laba dal oo saaxiiba ah qaar ka mid ah dowladaha ku bahaysan ururka jaamacadda carabta ee ugu horreysay dalka sacuudiga bahrayn iyo waddamo kale oo gaaraya ilaa iyo lix waddan warkihamina maya dhuwan sidyaal weli ka guda jarna wararka noodiraha iyo gobolka shabeellada hoosena weybayo sheegahayaana ururka al-shabaab yaa la sheegay intii dabqobsiyenga tuulada busley daa-uud oo ku tirsan degmada janaale ee gobolka shabeellada hoose sidii oo sheegeen mas-uuliyiin ku tirsan gobolkaas shabaabka tuulada dabka qobsi yaa la sheegay intiyo kooyang geeka hiraabti kureedna iyo gubenga warkan iyo weyba warbaahintan xaqiijiyaya guddoomiyaga degmada marka ee gobolka shabeellada hoose maxamed cusmaan yariisow saasoo kale guddoomiyaga degmada marka iyo sheegay sababta shabaab iyo ingubeen tuuladaas antiyeeta sidaiyo shacabka ambara kici lahaayeen weybana tilmaamay shabaab antiyo hore ingubeen labaatiyo afar tuulo oo shabeellada hoose ku tirsana horta markii horeysa labaatan iyo afar tuula ka horreysay oo la gubay haddana gubitaanka saaka waxay ka bilaabeen meel la yidhaha busley daawud iyo bardiidna la yidhaahdo labadaas ay kolleyba saakay gubeen haddana ciidamada dawladda qaar ka mid a ayaa u baxay kolleyba iska hor imaada dhacayo dhaceenaaba kolleyba saacadahan dhow jawaab baa la geli doonaa laakiin guray shacab ay leeyihiin oo busley daawud iyo bardiid tuula hoy u dhow labadaas meel ayay deb saaka ku bilaabeen ayagoo ku-xumee barakac shacbeed ugu talagalay ka horan labaatan iyo afar tuul inay gubeen waa la ogyahay marka dad aan nabad iyo wax walba rabin dawladnimo aan rabin marka kolleyba waa la iska dhaanaa meelaha ciidamada ay joogaan mase weerarayaan meelaha shacabka ay joogaan ay gumaanta iyo waxyaalahaas ku bilaa ayay ku sameeyaan marka ciidamada dawladda ay ku maamulka ay arkaan oo ay kala cararayaan marka taasna daciifnimo al-shabaab ugeysi waa makastay wallahi kolley shacabka kasoo horjeestay markii horeba ciidama annagoo noo bartilmaamaysana dawla tiin cidda tiin gaara tiin ay kuma marsoodaan kolleyba shacabna macnaa dhibaata in la gaarsiina annaga mar raali kamani laakiin ayagu ay ay talagalkooda si inay shacabka gumaadaan bara kiciyaan xoolihii dhaxaan taasna kolleyba guul kuma gaari doonaan waa la iska dhaana haddii ilaaha tiraahdo walla tuulada wax ka yaalaaba iska yar waa tuula weyn maamulka gobolka shabeellada hoose iyo weybayo horeyn sheegana anti al-shabaab iyo bartilmaamaysadayaan meelo badan oyo ka suganyeen mas-uuliyiinta dowladda dhinaga kalena ururka al-shabaab iyo sheegdeentiya geeka weerarka qaadi saldhig ciidan oo yeerleeyiin ciidamada maamul goboleedka puntland weybayo sheegana antiyo meelo iska dilan liidii kow askari oo ku tirsan ciidamadii saldhigga roogiye waaniyo qobsadeen tumiili baabuura weerarkan yaa ku dhii deegaanka af urur oo ku tirsan galgala oo boosaasan jarta toddobaatan kilomitir meelaasoo ka yaala saldhig military oo yoolayin ciidamada daraawiishta ee puntlandga weerarkan wayba bilaawday xilligii saxuurta ee xalay wayba nuusi dareeray in ku badan sida saacadooda si rasmi ee may-ngoga ilaa hadda khasaaro ku dhaladay weerarkaas oyo sheegatay kooxda al-shabaab wasiirka amniga ee maamul goboleedka puntland cabdi xirsi cali qarjab oo la xiriireen iyo weyba uuse xaqiijiyey weerarka weybanuuse beeniyey sheegashada ururka al-shabaab ee tirada askartiyo ka dileena weybanuus intaas ka daray intay saldhig uusaadega andanka jarta ciidamada dowladda balse uusa ku gaabsaday intuusa faahfaahin dheeraada gubiya ciidanka puntland ihaan al-shabaab iyo hore marar badan weybayoon ka dagaalameena buuro galgala ee bariya weerarkan yeela ka tilmaameen diuseeye kinkuwinay oo sanadoogan damba al-shabaab ka qaada deegaanada puntland meelo warkaasi ugu kooyahay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo amiirka kuweyd sheekh sabaxa iyo weybowsadeerey magaalada dooxa ee dalka qatar kureed markii usub booqdi dalalka sacuudi iyo imaaraadka carabta sheekh sabax iyo weyba dhawaayay amiirka qatar sheekh kamiin bin hamed al thani amiirka kuweydiya iska dayaha intiisa dhexdhexaadii dalalka khaliijka oo ah shal dhexgali khilaaf diblomaasiyadeeda gelinkii hore ee arbacdii amiir kuweyd iyo booqadii dalkani sadowka imaaraadka carabta usoona kala kulmiya amiirada dubay usoona kula hadali xiisada diblomaasiyadeed ee dhexayda qatar iyo dalalka kale ee khaliijka ilaa hadda walwar emaha ku saarna kulankaas yoona yo haayeen kulan albaabadan hirinaye saas oo kale sheekh sabax iyo talaadii magaalada jiddaha kala kulmi boqorka sacuudi boqor salmaan saas oo kalena wada hadaladii hoos rasmi ee manshaacina dowladda kuweyt iyo weybayeeta dowlado door muhiimaya ku qaadahayta dhadhaxaadinta dowlado khaliijka iyoona xubinku ee wadamada khaliijka ee liskerow g c c sacuudiga imaaraadka carabti baxreyn oo ku mid ee wadamo khaliijka iyo isniintii weybayo ka dhawaaqeena intuu xiriirkan jiraan dalka yar ee qaniga ka e saliida ee qatar iyoona ka eedayan antio iyoona ka eedayan anti dowladda qatar iyo taageera saarka kaxsada haabahaata dowladda qatarna iyo beenidii arrintaas wayba dadweynaga u k lanfuray miilo codbixinta siyo codashan ku dhiib badan doorashada guud ee baritaana goobooyo la furay iraabtii hore geeka ee waqtiga maxalliga ee u k yoona in ku badan afartan kun oo meelood oo ka yaalan daafood dalka iyo dadka codasha ku dhiibadahayaana ku dhowaad afartii lidhibi sagaal milyan oo qof oo iska diiwaan geliyay intiyo codasha dhiibadaan iyo waybayo dooradaha janaar dhib boqol iyo konton xildhibaana doorashadii guud ee dalkaas ku dhiiday sanadkii hore lamada konton iyo shantiyo weybaaska diiwaan geliyey antiyo codayan afartii lidhibi afar milyan oo qof codbixyaalka ahaana ku mid e mar hore iyo weybayo dhiibadeena codasho weybana iyo hangudubeenna boostada tiradaasna weybaayeen ka dheganta boqolkiiba tumi ilii afar guud ahaan dadkii codasho dhiibaday doorashadii guud ee lamada kuntumiyo shantii doorashadan yo ku dhigahayta britain iyo eto waqtishii laaku hormari oo yo kabaaqdi ra-iisul wasaaraha britain tresman anti waqtigii rasmiga ee dhii lahayd doorashada laaku hormari natiijada doorashada ayaa la filahaya intii lakaka dhawaaqa waqtiga dhexe ee ooga aan ka dambeyntiina dhugun sidayaal ciyaaryahankan dhilow kooxda real madrid ee ronaldo iyo nagada ciyaaryahanka dunidanka mushaarka badana ronaldo dhowr jeer ka guulaysadii bilada ciyaaryahanka dunidanka fayla iyo sanadkiiba qaade sagaaliyo sadde milyan oo dollarka maraykanke beesadan yaaniiska jarta mushaar guna i beese kale oo uusu ku helo waxayaysiimo ronaldiga sanadkan ka guulaysaday koobka horyaalka yurub ee champions liigaha iyo koobka horyaalka sbain ee la liigaha dhiiska sadala mushaar badanyi iyo lahadaabay weybana ronaldo beese ahaan nhige ciyaaryahan kale oo laka magacaabo cabron oo sanadkiiba dhaqaal ahaan usuna qaadaw adduun diirasa siyeetinla milyan oo dollarka maraykanka saasoo kale weybakiige leo messi oo kooxda barcelona cayaarow weybana usuna sanadkiiba mushaar ahaan qaadaya beese diirasa siyeetan milyan oo dollara warkii isinkula dareertan dhugun sidayaal hamiinamaadan idaacadda warsan ee magaalada baydhabona tan inkaga warkaano shir ismaaciil axmed ee sinsaartay waana sinla dareer siyaasi bilaal hilaaliye farsameeyay dhugunsidyaal asxaabtii warkuu kala qayb qaateen mahadnagaysina kama hasantin dhugunsidowka wararkii barnaamijyada ku baaw idaacadda warsan ee magaalada baydhaba